waxaan waata aad ugeydeen maalmo ka hor in ciidamada xooga iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen degaan oo cadowgii ummadda soomaliya soomaaliyed la wareegeen ka wareegidda kadib ciidamadu markastaba waxay sameynayeen howlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadowgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow beriga meel kamid ah ayagoo howlgalkii howl ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen raggiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaa la ognahay degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha lasweydiin karo waa waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka horyimid baaritaankii baan noo socda annaga xogtaan hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beeleley ahaayeen in maleeshiya beeleed ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala cadaan doonta hadii la ihahdo may may operationadiisa oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay iyaga lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda waa ciidanka dowladda bancroft ciidan gooni oo dalka gudaheeda ay ku haysato ma laha ciidamo shisheeye oo ciidamada soomaaliya ay isgarabsanayaan argagixisada bilaalanka way jiraan laakiin bancroft waa waa shirkad ama caawisa logisticada iyo iyo magaranaysa deegaanada ciidamada ay degayaan ka caawisa maaha shirkad hubaysan oo gooni hubaysan maaha xogtu waa iyo informationka howlgal dowladda ay ka samaysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen wixii faahfaahinana waa waa la keeni doonaa hadii la yihahdo aada baa umahadsan tahay markaan ka bilaabo falka ka dhacay ceelash oo kale reerihii dadkaas ay ka ka dhinteen ama ay kasoo jeedeen waa lala fadhiistay waana la wada hadlay arrintoodana siday ku dhamaatay faahfaahinteedii waa lagu siin doonaa hadii la yihahdo laakiin guud ahaan ciidamada amisom hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kaleo dalka joogaba waxaan cadeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay hosta governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyadeeda amni oo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horera u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxa iyaga ku aadan in dowladooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaasa iyo amisom iyo lamidaba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ku dalbato warbixinta annagana soo gaartay ilaa sagaal qof oo hubaysan baa ayna soo gaartay caruurna ma soo gaarin haddii la yidhahdo saan kuu sheegana hawshaas dabagalkeeda iyo iyo baaritaankeega way socdaan si si waa idin soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn afar iyo labaatanka saaca soo socda howlahaas siday ay ahaayeen hadii